wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa daafuray biyo mareenka axadow oo laga hirgeliyey deegaanka geeda barkaan ee duraadka magaalada jowhar biyo mareykan ayaa loogu talagalay in loo adeegsado waraabka beeraha si kor loogu qaado waxsoo saarka beeraha waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw iyo shirkadaha hirgeliyey biyo mareenkan qaar ka mid ah xubnaha isku howlay hirgelinta biyo mareykan ayaa ka waramaya qaabka loo dhisay waxaan geeda barkaan kanaal axad ka fulinay shan buundo saddex far hal baratooyo buundo wadato maanta maaragtay furitaankeeda aan u taagannahay maanta kulley mashruucii ay noogu tala gashay codsigii hor aan u codsanay oo maanta si fiican oo noolagu tixgeliyey taasoo mataqaanay kanaalkii axad wax badan ay ka qabteen maanta waxaa mahad mudan intii taabigelisay codsigaas wasaaradda beeraha ee maxaad ku tiraahdaa faaw wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim dhaqare ayaa bogaadiyey hirgelinta biyo mareenkan isagoona kula dardaarmay dadka deegaanka inay ilaashadaan ay farxad noo tahay maanta in aan goobjoog ka noqonno kanaalkii axadow geeda barkaan degmada jowhar oo la dhammeeyey shaqadii ka socotay hadday noqon lahayd kanaalkii qodistiisii kanaalkaasoo ku dhawaad shan kilomitir ku dhow iyo baratooyadoodii inaan goobjoog ka noqonno aadaan ugu faraxsannahay waxaana leenahay waa arrin aad u fiican hay-adda faawna waa ugu mahad celinaynaa howshaasi muddada ay soo waday iyo gacanta ay ka geysatay sidoo kale gambaniga shabeelle oo lagu yaqaano waxqabad fiican waxaan leenahay waxaan soo aragnay shaqo fiican oo qabateen idinkuna aadaad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa inaan la dardaarmo guddiga kanaalkan axdow kanaalkii waa laydin qoday waa ujeediin sidaa ogtihiinna farihiina usbuucaanna farihi ayaa laydin qodi doonaa sidoo kale abuuraa laydin siinaa waa ogtihiin wax dhiman marka way iska yaryihiin maxaa yeele haddii kanaalkan lagu qoday farihi lagu qoday abuur lagu siiyey waa inaad wax soo saarka kordhisaa marka waxaan idinku dardaarmaynaa inaad wax soo saarka kordhisaan waxaa kaloon idinku dardaarmaynaa fasal kasta kanaalku inaan qodno annaga waajib naguma aha maxaa yeele kanaalka marka lagu qodo farihi lagu qodo guddiga waxaa loogu baahan yahay inay isku tashtaan qoditaanka xigo inay bulshadu ay lacag iska dhaqaale iska qaadaan meel dhigtaan si ammaana deegaanada iyo degmooyinka uu maro webiga shabeelle ee gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa laga hirgeliyey mashaariic lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha kuwaasi oo ay ka mid yihiin biyo mareenno loogu talagalay in lagu waraabiyo beeraha